halkani waa laanta afka soomaaliga ee w r adventist world radio codka rajada ee loogu talagalay dadkao dhan dhegeystayaasheena sharafta lahow kusoo dhowaada barnaamijyadeeni xiisaa lahaa ee ka koobnaa labada qaybood qaybta koowaad waxaad ku maqli doontaan barnaamijka caafimaadka oo inoo soo jeedinayo doctor cabdi muuse kadib waxaynu raacay cashir inooga imaanaya buugga nolosha inoo soo jeedinaya ismaaciil daadiyaha barnaamijka maanta waa faarax waxaan idin leeyahay dhegeys wacan waxaa kaloo nasiib wanaaga oo aan idinkuugu bishaaraynaynaa inaad maqli doontaan heesooyin dhegiina u raaxaya dhammaantiin dhegaystayaal waxaynu idiin rajaynaynaa dhegays wacan halkaad inagala socotaan noo codka rajada haddii aad inoo haysaan wax tala ama tusaale ah fadlan inoo soo qora ciwaankeena dib ayaan idinkaga sheegi doonaa intaynan u gudagelin barnaamijyadeenan xiisaha le waxaad kusoo dhawaataan heestan barnaamijka caafimaadka waa mid qiimo weyn u leh nolosha guud ee dadka waxaanan idiin rajaynayaa inaad barnaamijkan ka kororsan doontaan waxyaalo badan oo sare u qaadi kara aqoontiina xagga caafimaadka waxaana maanta inoo soo jeedinayaa doctor cabdi muuse oo ka hadli doona gooryaanka askariska daaweyntiisa inta ka horeysana aynu dhegaysanno heestan
caloosha ee sababa dhibaatadeeda ama mindhicirada dhibaatadeeda sababa qaar ka mid ah waxay keeni karayaan dadka waaweyn gaas ayay ku keeni karayaan oo waxay dareemi karaan xanuunada gaaska ayay dareemi karaan qaarka ilmaha caruurtaasa idin sheegni shubanka iyo waxay dareemi karaan maxaa yaela tabardara ayay dareemi karaan dadka waaweyn waa sidaaseeto lamid ah tabardaradii meesha waa ku jirta maxaa yeele wuxuu effect ku noqonaya ama dhibaateynaya quudintii jirkaaga ayuu dhibaateynaya nafaqadii jirkaaga ayuu dhibaateynaya marka haddii nafaqo xumo kugu dhacdo oo aada aada mataqaanaa jirkaaga lacif u noqdo waxaa sii dhalanaya cuduro kale oo aada usii bilaaran marka cudurkan waxaa lagu habeeyey ama lagu ogaaday ka bacdi marka la qaado mataqaanaa baarista caadiga ah waa in saxarada la qaada saxarada marka lagu arko dhibaatooyinka qaar ka mid ah iyagii ayaa marka waxaa loo sameynayaa laba maamul ayaa loo sameynayaa nadaafada mid ka mid ah iyo midda daaweynta ka mid ah marka waxaa loo baahanya nadaafada waxaa weye waa qeybta koowaad oo aada iyo aada mataqaana muhiimka qofka waa in tacliinta caafimaadka la faraa sida cuntada loo nadiifin lahaa iyo sidii gacmaha loo nadiifin lahaa iyo sidii guryaha loo nadiifin lahaa iyo sida musqolaha mataqaana ee loo sameyn lahaa disbosbal macnaa disbosbal waxawaaye in la daboolo musqushii oo aada iyo aada mataqaana loo kontaroolo musqusha xagga mataqaana wasaqdeeda iyo waxeeda maxaa yeele musquda hadday waqsan tahay kabaha ayuu soo raacaya maqaarka ayuu soo raacaya marka daaweynta ahaan marka daaweynta sidaan idin sheegnay caruurta waxay leeyihiin microbooyin ayay leeyihiin keniniyaalna waa leeyihiin dragiska macnaha qaar ka mid ah waxay sameyn karaan inay baralys ka dhigaan goryaanka inay goryaanka curyaamiyaan oo ay baabi'iyaan oo ay u diidaan in uu mataqaana ku noolaado madhecirka gudihiisa ka bacdina ee uu saxarada soo raaco marka caruurta waxaa la siinaya boqol iyo konton miligram single dose oral ayaa loo siinaya ilaa iyo afar gram ayaa la siinaya daktarka ayaa yaqaano qaabkaas ku sheega practical macnaha schedulkan wuxuu noqonayaa labo ilaa iyo afar mataqaana markuu jiro cunuga laba sano uu jiro waxaa la siinaya laba gram oo ah labaatan mil maalintiiba in la siiyo oo lagu siiyo forty spoonful in lagu siiyo macnaha qaadada lagu cabo sokorta lagu qasto oo lagu cuntada lagu cuno midda yar caruurta ayaa la siinaya cunuga hadduu jiro laba ilaa shan sano hadduu jiro waxaa la siinaya saddex gram oo iyadana sidoo kale waxaa loo baahanyahay soddon miil maalintii in la siiyo oo waxaa ku jiro macnaha dhalada soddon miil ayaa ku jiro marka saddex gram ilaa iyo mataqaana afar gram soddonkaas miil ee dhalada ku jiro wey marka waxaa weye lix qaada ayaa ku jirto lixdaas qaada ayaa loo sii siinaya maalintiiba mar ayaa la siinaya lix beri ayaa mataqaana sidii lagu wadaya cunugii shanta sano jira ilaa afarta sano jira isagana waxaa la siinaya afartan miil ayaa la siinaya isagana sidoo kale wuxuu la mid yahay sideed qaada ayuu la mid yahay marka waxaa loo baahan yahay daawada kale iyadana la siin karo ketrakas iyadoo shrooba la siin karaa two point five milligram ayaa la siin karaa maalintii single dose ahaan ayaa loo siin karaya saddex beri ka bacdi ayaa mar lagu celin karaya marka haddii uu sameeyo habeenkii xanuun fara badan oo majiir ah in daawooyinka xagga majiirka brastamolka in la siiyo oo calool majiirka ka baabi-in karaya marka haddii aad iyo aad a qofka ku aragtay tabardarana in xididkiisa faleba lagu suro oo normal saliinka la siiyo oo laga ilaaliyo mataqaanaa in qofka bini-aadinka ee tabardaro ku timaado haddii kale bebrasin waxa la yirahda ayaa jiro bebarasin waxa la yirahda ayaa jiro oo ah daawada waxaana lagu sii karaa tuubada hadduu afka waxba ka qaadan karin tuubada nasogastric tubiska ayaa afka laga gudbinaya ka bacdina afka markay u gudubto meeshaas ayaa mataqaanaa daawadii mindhicirka ay usii gudbinaysaa qoryaankan ay ku baabi'i karaysaa haddii kale haddii uu sameeyey nabro kale ama qabitin uu xidididii ama mindhiciradii mataqaanaa tuubada ahayd uu isku dhejiyo waxaa loo baahayahay agent surgery loo baahayay oo degdeg ayaa mataqaana waxaa loo sameynaya surgery marka waxaana lagu habeynayaa iyadoo la marinayo surgerygaasiti tuubooyinka caadiga ee maanta mataqaana loogu talagalay in madhecirka aada iyo aad ee qaliinka lagu sameeyo mataqaanaa waxaa kale oo inta badan cudurkaniti lagu istaajin karaya sidaa idiin sheegnay bowa sanitationka oo laga taxadaro oo aada iyo aad nadaafada loogu dadaalo
sidaan horey baydin kugu sii sheegnay barnaamijka caafimaadka waa mid muhiima marka la eego jiritaanka bini aadamka caafimaad la-aantiisana nolosha waxay gelaysaa khatar waxaan filayaa inaad ka faa'idaysateen barnaamijkaasi dhegeystayaal haddii ad qabtaan su-aal ku saabsan barnaamijka caafimaadka amaad haysaan tala iyo tusaale quseeya barnaamijkan fadlan inoo soo qoray nala socodsiiya ciwaankeena waa codka rajada dadka sanduuqa bosta afar laba laba toddoba lix nairobi kenya mar labaad ciwaankeena waa codka rajada dadka sanduuqa bosta afar laba laba toddoba lix nairobi kenya haddana aynu dhegeysano heestan dabacsan
karay wadnaha ay ka helto markuu ku yidhaahdaba rabtisuu ku baxayo karabshiyo
waxaan filayaa inaad ka hesheen heestaasi haddana waxaad ku soo dhawaataan cashirkii inooga imaanaya bugga nolosha noo soo jeedin ismaaciil mowduuca maantana wuxuu ku saabsan yahay idihii lumay inta ka horreysana aynu dhegeysanno qasiidadan
walaalayaal kusoo dhowaada wakhtigan kale dhegaystayaal oo waxaanu filayaa inaad ka heshaan casharada aan sii waday oo haddana noo sii socon doono waxaanu arkaynaa wax ku saabsan masalka ee laxdii hallaawday bal haddii aan hordhac yar idin siiyo wax ku saabsan lax hallaawday bal aan aragno misne haddii aan idhaahno lax luntay waxaanu aragnaa mararka qaar haddii aan nahay geeley ama haddii nahay erijir ama lo-jir qofku xoolaha leh weliba duquubaha oo cidda leh way ka welwalaan aada iyo aad markuu neef oo neefafka ama xerada ka mid ee uu lumo laga yaabo ma inuu xeradan inta badneed uu meel ku ogaado uu ka tago uu raadiyo hashii dhuntay misene lixdii dhuntay saas daraaddeed wakhtigaani waxaanu arkaynaa wax ku saabsan laxdan luntay iyo wuxuu ciise naga baraya masalkani bal aan idiin akhriyo cutubka siddeed iyo tobanaad ee matayos aayadaha labiiyo toban ilaa afariyo toban waxaana qoran sida tan maxay idinla tahay nin hadduu tiro tiro idule ah leeyahay oo midkooda ay hallaawdo miyaynan sagaal iyo sagaashanka buuraha dushooda kaga tegin oo dooni nintii hallaawday oo hadday noqoto inuu helo runtii waxaan idinku leeyahay taas aad buu ugu farxaa si uusan ugu farxin sagaal iyo sagaashankii aan hallaabin sidaas oo kale ma aha doonista aabbihiina jannada ku jira in yaryarkan midkooda lumo walaalayaal waxaanu arkaynaa wax ku saabsan haddana yaryarkii aan tusaale usoo qaadanayna siduu ilmaha oo u sheegay is-hoosaysiinta misna qof kasta oo is-hoosaysiiyaa inuu yahay kan boqortooyda ilaah ugu weyn sidaan horey usoo aragnay saas daraaddeed waxaanu aragnay hadduu nin leeyahay boqor boqol idood oo mid ay lunto waxaa tusaale a usoo qaatay in maaragta uu ka tegayo sagaashan iyo sagaalkii uu raadinayo hashii amasne midii dhuntay saas daraaddeed markuu soo helana wuu ku farxayaa aad iyo aad ka badan siduu ugu farxi lahay sagaashan iyo sagaalkii meeshani waxaan ka baranaynaa siduu ilaahayna aabbaha isalwajiilka ee maaragtay uu maaragtay dadkiisa uu u baahneen inuu qof lumo waayo hadduu adduunko idal u haysto ay maarata asaga usoo laabteen laakiin hal ruux uu asaga yaqaanin oo usoo laabanin oo dembigiisa maarata uu qiran waxay la tahay in adduunkao dhan uu ka tago waayo way ogolaadeen laakiin uu raadiyo halkii qof oo qaladka ku jiray inuu maaragtay qaladkiisa ogolaado oo asaga kusoo laabto waayo ma aha ilaah kama filaayo in hal qof ha ahaatee uu dembi suubiyo oo ugu dambeyntii uu debka galo laakiin faraxa ilaah waxay tahay in adduunkao dhan la badbaadiyo taas aawadeed sidaan horey u soo aragnay oonu arki doono uu u soo diray inankiisa mariga ah si kulligeen badbaado aan u helno inta adduunka ku nool oo dhan waayo wax kasta uu ilaah noo qorsheeyaa ma aha wax dhibaato noo keenaysa laakiin qorshaha ilaah waxay tahay in mid kasta oo adduunka ku nool misna hadda intii dhimatay oon weli hadda aan nooleen ay tahay misna kuwa dhalan doona haddii tusaale usoo qaato waxaa looga talagalay inay ilaah ogolaadaan oyna yaqaaniin oyna asaga ku laabtaan oy dembiyadooda qirtaan laakiin aanan noqonin dad isla quman oo ma aragtay aanan dembi lahayn saas daraaddeed siduu tusaalaha u soo qaadanay hadduu mid midkeenna uu jidka kadu ka dugay oo dhinac kale u leexday waxaa noo habboon inaan halkaas aan ka daba tagno oon soo leexino jidka ku soo leexino waayo wax ka wanaagsan ma jirto in kulligeen aan jannada wada galno maxaa yeelay haddii mid annaga naga mid ee hadhow maaragtay aan ku arki doono asagoo debka ku gubanayo oo kuwii kalena jannada ay ku jiraan ma ahan faraxa ilaah laakiin faraxa ilaah waxay tahay in kulligayn aan asaga markii boqortooyadiisa ay imaato aan la faraxno aan la fadhiisanno oon la haysno malaayigihiisa iyo dadkao dhan oo meesha joogo kuwii uu u doortay boqortooyada saas daraaddeed ciise wuxuu u yimid oo keliya kuwa lunsan maye ma ahan kuwa kale oo isla quman oo dembi la-aan iisu maleeyaan saas daraaddeed walaalayaal anoo anigana iisu sheegaayo oo idinkana idinla wadaagayo aanan noqonin dad oo maaragtay aan isla wadaagsaneen
dhegeystayaasheena sharafta low maanta waxaa intaa inoogu eeg barnaamijyadii aynu hawada idiin soo marin jirnay xiliyadan oo kale halkaad inagala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee w r adventist world radio codka rajada ee loogu talagalay dadkao dhan haddii aad haysaan waxtale ama tusaale ay ku saabsan barnaamijyada aynu halkan ka soo baahino fadlan inoo soo qora inala socodsiiya ciwaankeena waxa weeye codka rajada dadka sanduuqa boosta afar laba laba toddoba lix nairobi kenya mar labaad ciwaankeena waa codka rajada dadka sanduuqa boosta afar laba laba toddoba nairobi kenya barnaamijkan waxaa isku soo dibiraday dalmar waxaan idiin soo jeedinaya faarax xagga farsamadan waxaa inoo hayay misisniye mongo intaynu hawada dib kale ugu kulmayno sidaa nabadgelyo